بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى أنواع الدلالة أنواع الدلالة هذه تن أنواع الدلالة دلالة أنواع هذه وايه والدلالة الدلالة من الكتاب كتاب حقيسي هال أي كأهاتي والسنة من السنة سنة حقيدة هال أي كأهاتي ثلاثة أقسام سد حقيب ضواي أما قيبي على سد أهواي كو دلالة مطابقة مطابقة دلالة دي تسين تيري وايه idaa dabaqnaa haddii aan ku dabaqno allafda lafdiga calaa jamiici almacnaa macnihii dhammaantiisii korkiisa labo wadalaalatu tadamunin waaye tadamunkii dalaaladiis waaye ida istadlalnaa haddii aan u daliishano bilafdi lafdiga calaa bacdi macnaahu macnihiisii qaar ka mida korkiis waay saddex wadalaalatu iltizaamin iltizaamkii dalaaladiisi waaye ida stadlalnaa haddii aan u daliishanno bilafdi lkitaabi kitaabkii lafdigiisi iyo wasunnati sunnadii lafdigeeda iyo wa macnaahumaa labadaasi macnahooda calaa tawaabici daalika kaas oo lafdiga ah waxyaabihii raacayay dushooda aan u daliishano wa mutamimaatihi lafdigaasi waxyaabihii dhimaystir u ah haddii aan u daliishano wa shuruudihi lafdigaasi shuruudiisii haddii aan u daliishano iyo wamaaki haddii aan u daliishano laa yatimu almaxkuumu fiihi midka dhexdiisii la xukumaayo aan taam noqonaynin aw ilmukhbaru canhu midka xaggiisii laga warramaayo taam noqonaynin ilaa bihi magaasi in la helo mooyaane ayb musanifku raxmat ullahi calayhi meeshaan wuxuu kaga hadlayaa anwaacu dalaala dalaaladii anwaacdeedii waay tusiintii anwaacdeedii ayuu meeshaan inkaga hadlayaa tusiintii anwaacdeeda markii lafdigan ku tusinayo xukun hee see kugu tusinaya xukunkan markii ku tusinaayo ama lafdigan dheh markii ku tusinaayo xukun see kugu tusinayaa dilaaladee kugu tusinayaa ah dilaaladee kugu tusinayaa ayuu rabaa meeshaani inuu kaga hadlo raxmat ullaahi calayh aad qoraysaa دلالة الكتاب والسنة ثلاثة أقسام دلالة الكتاب والسنة, والسنة ثلاثة أقسام دلالة الكتاب والسنة ثلاثة أقسام تسينت كتاب كالله يسنة النبي xukun markay ku tusinayaan halaathatu aqsaamin saddex qeybood waay qur-aanka haddii wax ku tusiyo sunnada markii haddii wax ku tusiiso waxay kugu tusiisaa saddex qeybood waaye arrin saddex arrimood saddexe arrimood waay وكلها من أقسام المنطوق saddexdan dilaalo dhammaantoodii manduuqii hee aqsaamtiis waaye mafhuumka ma aha mafhuumka ilan wixii manduuqa laga fahma leewaay soo ma wa kullu waa dhammaantoodii min aqsaamin manduuq ay ka mid yihiin saddexda dalaalaba waxay ka mid yihiin ee manduuqii aqsaamtiisii فالمطابقة والتضمن من المنطوق الصريح والالتزام من المنطوق غير الصريح هو فالمطابقة مطابقة ده دلالة المطابقة ده والتضمن إيه دلالة التضمن ك من المنطوق الصريح هو منطوق الصريح كأها عدا ayaa laga qaatay ayay ka mid yihiin dhe labadaasi manduuqa sariixiga ah ayay ka mid yihiin waliltizaamu iltizaamka dalaalatu liltizaamna min almanduuqi gayri sariix manduuqa oo sariixiga aan ahayn ayuu ka mid yahay waayahay manduuqa sariix iyo hayru sariix uu leeyahay hadda waata tilmaamaynaa tafaasiishiisii mar kale noo imaan doonta in sha allahu taala waliltizaamu min almanduuqi ayuu ka mid yahay manduuqaas oo hayri sariixi ah sariix heyrkiisii ah haddaba marka markii saasaad u ogaato hee axkaamta sharciga ah markii ku tusaad intaan hore waxay ahaayeen dalaalaadkii oo saddexdii la sheegay wa waxaan rabnaa marka allaalo wixii xukunna laga qaadanaya shareecada laba waddo laga qaadana marka sid guud ahaan way hadda soo sheegaynay dalaalaadkan saddexdaas kale laakiin si guud ahaan markii shareecada laga qaadanaya xukun labo waa qorayna tacbiirka fiir waxba ku degdegan الألفاظ الشرعية تدل على الحكم الشرعي بأحد طريقين ولي قال ساسا الله يسا ساسا قصواني الأحكام الألفاظ الشرعية تدل على الحكم الشرعي بأحد طريقين si oo sukuy haddaan soo sheegnay meeshii galayaan aan u fahanno ayaanu leenahay san alalfaad walfaad alsharciyatu sharciga loo nisbeeyey tadullu waxay tusiisaa على الحكم حكم كركي سي تسيسا حكم كاسو شرعي شرعي لون اسبي معي كتسيسا هي بأحد الطريقين لما الطريق متكون حكم شرعي اه هدي اد اركتو دليل تسي اما لفظ تسي لفظ او تسي حكم شرعي اه وحكو تسينيا لما طريق متكمل بس حكم كاسو تسينيا laba dariiq mid ka mid ah haye kow almantuuqu ayuu ku tusinayaa manduuq wa huwa qismaani manduuqna waa laba qiibood kow sariixun waa mid cad waay sariix waay waa iska cad yahay bannaanku iska yaala minhu sariixiga ay ka mid ahaaday dalaalat lmuطaabaqati wa dalaalat اtadamuni minhu hee sariixiga ayuu ka mid ahaaday dalaalat lmuطaabaqa wa dalaalat اtadamuni labadaas qiibood haddii aad aragto manduuq laba qiibood le waa bes sariix iyo hayru sariix waa noo imaan doona sariix hadduu noqdo laba suuradood u leeyahay ama laba qiiba oo ku tusinaya dalaalatu mudaabaqayo dalaalatu tadamun labo wa hayru sariixin waay minhu hayru sariixin oo ka mid ahday dalaalatu liltizaam marka haddii aad aragto shareecada xukun tusinayo xukun shareecada lafdigeeda xukun tusinayo xukun sharci ah xukun sharci tusinayo laba ku tusina manduuq waay midka koowaad manduuqii laba loo qiiminaya sariix sariixna waxa uu leeyahay laba laba ku tusina marka dalaalatu mudabaqa dalaalatu tadamun غayru sariix waa midka labaad oo manduuqu leeyahay minhu waxa ayuu ka mid ahday dalaalatu iltizaam غayru sariixina muxuu ku tusinayaa iltizaam waxaan kumacda kuma jirto laakiin waa ka dhalanaysaa waa ka laazimaysaa ya waa ka laazimaysay la-aan ma laha kuma dhex jiro xukunkii ban lafdigan kuma dhex jiro laakiin waa ka laasimayaa kama maarmi karo khaarijkiisu fadhiyaa laakiin la-aanba ma lahaba waa tusiyey muxuu ku tusiyey manduuqani dalaalatul e iltizaam ay ku tusinaa waayahay midka labaad walmafhuum waay oo tusinayso shareecada markii tu- oo xukun tusinayso labada mid laba mid ka mid a ku tusinaysa dharin soo ma almafhuum wal- almanduuq waay midkii hore labana walmafhuum mas- maf- intii hore waxay ahaayeen tafsiirkii tafsiilkii manduuq lay ahaayeen walmafhuum waa midka labaad wahuwa calaa qismayni isagana laba qaybood waay haddii aad aragto xukun shar lafdi oo sharci ah xukun sharci ah ku tusiyo manduuqna aan ahayn muxuu noqonaa keliya kale mafhuum mafhuumuu noqonaa وهو على قسمين مفهوم قسم لا بقي وضوء مفهوم الموافقة مفهوم لرياضه مفهوم الموافقة هو نوعان السكن ولا نوع مفهوم مساو للمنطوق يوه ومفهوم أولى من المنطوق مفهوم موافقه لا بقي وضوء مفهوم مساو للمنطوق ولا سمين يهي كوين صومرين يوه soo maraynay iyo labo mafhuumun awlaa min almanduuq kaga awlaysan yahay waa soo marnay mafhuumkii muwaafaqigii intaas wasagana mafhuumkii waa qaybsama soo ma manduuq waa qaybsamaya laba u qaybsamaya soo ma mafhuumkana waa qaybsama laba u qaybsamaya manduuq laba qaybsamaya maxay ahayn sariix iyo غير صريح ما مفهوم لو قسم لو قسم مفهوم موافقه مفهوم موافقه لو قيود مساوي للمفهوم منضوب او يا اولى من المنظور هيا مفهوم كل بعض محاوى بقى مفهوم المخالفة مفهوم المخالفة مفهوم المخالفة لهذا منه مفهوم الصفة ومفهوم الشرط منه كوي مخالفه هو أيو كم دي هي مفهوم الصفة ومفهوم الشرط intaas waay intaasi ay ku kooban tahay idan khulaasada waxay tahay hee dilaalaadka qur-aanka iyo sunnada waxaa kugu tusinayaan saddex qeybood waay saddex musaaniifka noo sheegay waay saddexdaasi laba ah ka mid ah waxaa iska leh yaa iska leh manduuqa sariixga ah hal ka midana waxaa iska leh manduuq hayr sarixiga ah saas markii aad u ogaato arrinta saas aad ula dhacdo ayaa waxaa la rabaa wax allaala mar wixii xukun ah oo sharci ah markii oo ku tusinayo eh, wax allaal wixii oo lafdi sharci ah ku tusinaya xukun sharci ah wuxuu kugu tusinayaa laba arrimood soo maha laba dariiqo manduuq iyo wixii soo hoosgalayay mafhuum iyo wixii soo hoosgalayay intaas wax ka badanba maba jirtaba lama helaayo shareecada in xukunkeeda laga qaato matniyu soo laabo marka wuxuu leeyahy musanifku raxmatullahi caleyh anwaacu dalaalati hadihi tan anwaacu dalaalati dalaaladii noocadeedii waaye wadalaalatu dalaalada min alkitaabi kitaabka haal ay ka ahaatay xaggiisa wasunnati sunnada xaggeeda haal ay ka ahaatay ثلاثة أقسام سدح قيبوض واي واحد دلالة مطابقة مطابقة دي دلالة دي دي واي مطابقة دي دلالة دي دي التسين اللفظ كان كوكو تسين يو دبول أما موافقت lafdigii in macnihii tusiinayay isdabooleen oo iswaafaqsan yihiin lafdigan wixii asaga sheegaya oo dhan soo galayaan isla eg yihiin macnihii ee lafdigii iyo macnaha sheegayay way isla eg yihiin ma kala badna way is dhexgalayaan way is soo galayaan mudaabaqa la yidhahda marka tusaaloo ka bixiyay wuxuu dhahay musanifku ama uu tacriifuu ka bixiyay idaa dabaqna alafda calaa jamiici lmacna ma jeeda idaa dabaqnaa dalaaladan oo saddexdan dalaalo sharciga keligiis ma hadda luqadda intaas kama badna inta leeyo dalaalada idaa dabaqnaa haddii aan ku dabaqno allafda lafdigii calaa jamiici almacnaa macnaha ee dhammaantiisii korkiisii haddii lafdigan aan ku dabaqno waxaan leenahay oo iswaafaqsan yahay oo isdaboolo aan kalbadnayn waxaan leenahay dalaaladiis maxay tahay dalaalatu almudaabaqa tusaale bilmithaali yatadixu lmaqaal tusaalooyinkiisii way faraac badan yihiin laakiin halaa ka soo qaadanayna bes inti kale lafdiga idin siinaya saddexdaasi sii ku noqotay ayaa idinka idinka rabaa aniga halaa idin siinaa mid kastoo halaa idinka siinaa hadda waan hallay waa hal mithaal haye mithaal almudaabaqa mithaal almudaabaqa khalaqa allaahu shamsa خلق الله الشمس إلهي وحو أبوري قرح دي إلهي وحو أبوري قرح دي الشمس معها وامر لفظي وهم سوما لفظي وهم لفظي غاسي الشمس أه محكو تسينيا ضيحا أما قرحا ميشان كتالو dhammaantiisa ku tusinaya masqeyb kulli waay ashamsa lafdigan la dhahay waxaa soo galaya qoraxdii oo dhan waay way ku jirtaa ma dhicayso alla qoraxdii qaar ka mid ah ay abuuray laakiin qaar hee ma abuurin ma ku jirto qeybtaas alloo la jeeda qeybtaas loo lama jeedo lama dhihi karo maa dhahay qoraxda oo dhan ilaahay abuuray ashamsa lafdigaas marka wuxuu na tusinayaa lafdigan ashams wuxuu daboolayaa oo la eg yahay qoraxdii dhan kama baxsana qoraxdii hee lafdigaani waxa kama maqna lafdigaani qoraxdii waxa kama maqna wax ma dhaafin soo ma ashamsa kulligeed waa soo gashaa qoraxdiina kulligeed lafdigan waa soo gashaa soo ma idan waa iswaafaqsan tahay dabaqa waay waxaad odhanaysaa almuraadu jamiicu shamsi bidaatiha laa bacdiha walaa bilaazimiha si aad ugu fahamtid waay almuraadu ulajeedka marka maxaa waay jamiicu shamsi qoraxdii oo dhan waaya bidaatiha laa bacdiha qaarkeeda ma aha walaa bilaazimihana ma aha ilaahay waa abuuray qoraxdii qaar ka mid ah lafdigaan oo shamsi ah qoraxda qaar ka mid ah lagama wado allah waxaa abuuray qoraxda qaar ka mid ah lagama wado ee ilaahay wuxuu abuuray qoraxda he markii leeyahay wax ka baxsan lafdigaan ma aha wax ka baxsan qoraxda ka baxsan oo meel kale khaarijka ah markaasi waa ka laazima saasa ka dhalanaysa inuu abuuro ma jirto idan daata ahaanteeda ilahay uu abuuray waayo lagama wado qaarkeed lagama wado waa ka laazimaya laazimkaas dalaalatul istidaama laga helay lama dhihi karo waxaa ku caddahay lafdigii iyo waa iswaafaqsan yihiin kaas way marka dalaalatu almutaabaqa laba wuxuu dhahay musaniifku dalaalatu tadamunin tadamunkii daliilkiisii waaye tadamun hee daliilkiisii waaye tusiin oo tadamun kugu tusiyey lafdigan haddii loo daliishado ee macnihii dhammaantiis ma ahane qaar ka mid ah keliya loo daliisho dhammaan ma aha fiir lafdiga markii waxaan macnaha loo daliishanayo looma daliishanayo macnihii oo dhan oo lama jeedo ade laakiin waxaad ula jeedaa macnihii qaarkiis waxaan waxaan wixii lagu sheegay magacaan lafdigaani waxyaabahaase ka hadlayo kulligiis ma rabto adi waxaad rabtaa qaarkiis markaas maxaan yidhahdaa tadamun wuxuu dhahay musanifka ida istadlalnaa haddii aan u daliishano bilafdi lafdigii calaa bacdi macnaahu macna lafdi waay lafdigii macnihiisii qaarkiis korkiis haddii aan u daliishano waay maxaa la yidhahdaa tadamun lafdigii ayaa waxaan u daliishanay macnihiisii qayb ka mid ah macnihii o dhan ma aha hee qayb ala jamiici macnaha ma aha ala jamiici macnaa ma aha hee kaa qayb lafdigii kami macnihii ka mid ah ayaa lafdigan u daliishanay haddii marka aad aragto lafdi loo daliishaday macnihiisii qaar ka mid ah waxaa la yidhaahdaa dalaaladiisii dalaalatu tadamun tusaale mihaal tadamun dheh ra'aytu shamsa ra'aytu ashamsa waxaad dhahday anig waxaan arkay qoraxdii ayaan arkay ayaad dhahday qoraxdii aadan arkay ashamsa qoraxdii ayaan arkay ayaad dhahday lafdigaani ashamsa ah aad aragtay aad sheegayso inaad aragtay hee qoraxdii oo dhan ma ku tusinaya mase qaarkeeda ku tusinaa qaarkeed maxaa dhacay qoraxda kulligeeda maba arki kartid adi qoraxda kulligeeda ma aragtay adi ma jirto markii aad leedahay marka qoraxdii ayaan arkay markii aad leedahay waxaad oo aad tusinayso ee lafdigaas tusinaya qoraxdii qaar ka mid a inaad aragtay laakiin aad arkin qoraxdii oo kulligeed lafdigan marka waxay u daliishatay hee wax ka mid ah macnihii oo qoraxdii ah qaarka almuraadu juz-uhaa laa jamiicuhaa dhe marka maxaa loola jeedaa juskeedii waay almuraadu lijeedku waxaa waay oo aragta adiga aragtida sheegayso ama lafdigan shamsi loola jeedo hadda maanta juz-uhaa juzu shamsi qoraxdii qaybteedii waay laa jamiicuhaa dhammaanteedii ma aha qoraxda qayb ka mid a aragtay ma arkin adi qoraxdii kulligeed maba arki kartaba wax yar aragtay qoraxda wax yarna ma aha waa weynta eeda waxaa ka mid a kulligeeda arag kuma koobi karto kulligeed hee arigtaan kuma koobi karto waay idan isagana kaasi ayaa ee tusaale u ah saddex u dhahay mustaniifka wa dalaalatu liltizaami waay iltizaamkii dalaaladiisi waay waxaan aad daliishatay lafdigan aad daliishatay hee waxyaabaha adigu u daliishatay lafdigoodii ma sheegaayo kuma jiro laakiin waa ka laazimaysaa waa ka dhalanaysaa wa dalaaladan marka ma aha lafdigii macnihii dhammaantiisa tusinayay ma aha qeyb tusinayana maaha kumaba jiro ma arkaysid laakiin bannaankuu ka yahay oo kama maarmo laazim ayaa kugu tusinayaa ayaa laga wadaa wuxuu dhahay musaniifku marka ida stadlalnaa haddii aan daliishano bilafdi lkitaabi kitaabkii lafdigiisi aan u daliishano iyo wasunnati sunnadii lafdigeeda aan u daliishanno iyo wa macnaahumaa labadaasii oo kitaabkii iyo sunnadii macnahoodii aan u daliishanno calaa tawaabici daalika lafdigaas ama kitaabka lafdigiisa ma sunnadii lafdigaas labadaahe calaa jam calaa tawaabici daalika kaas waxyaabaha raacayo aan ka hari karin dusheeda aan u daliishano wa mutamimaatihi lafdigaasi waxyaabo dhammaystirayo aan u daliishano wa shuruudihi lafdigaasi shuruudiisa aan u daliishano iyo wamaa ki aan u daliishano laa yatimu aan taam noqonaynin almaxkuumu midka la xukumayo fiihi dhexdiisii aan taam noqonaynin aw ilmukhbaru midka laga warramayo canhu xaggiisii aan taam noqonaynin ilaa bihi magaasi in la helo mooyaane waayo asagana la dalaaladiisa tusaale aan u bixino qorax lay taagannahay mithaal aliltizaami dheh mithaal الالتزام مثال الالتزام جلست في الشمس جلست في الشمس جلست في الشمس في الشمس waxaad dhahday jalasto aniga waxaan fadhiistay fi shamsi qoraxdii dhexdeed waxaan fadhiistay qoraxdii hee dhexdeed ayaan fadhiistay haddii aad dhahdo mu yahay lafdigaasi ma ku tusinayaa inaad qoraxdii dhammaan du- dhexdeeda ku fadhiistay qoraxdii aad dhex gashay dhexdeeda fadhiisatay lafdiga ma ku tusinaa maba jirto kuma tusin karo qoraxdii qaar ka mid aan ku ayaa dhexdeeda fadhiistay ma ku tusinayaa maya waayahay maxaa waay waxaan la sheegaya qoraxda see ku fadhiistay markaadi iftiinkii oo qoraxdii oo ka soo baxay oo dhulku ku dhacay ayaa dhexdiis fadhiistay laga wadaa waa ka laazima marka soo maha qorax iftiin ilaa ma ma aha soo ma iftiinkeedii waay idan qoraxda inay iftiin leedahay iftiinkaasi aad dhex fadhiisatay he waa laazim waay marka daliilkeeda he dalaalatu iltizaam waay dalaalatu iltizaam waay dheh almuraadu bidalika almuraadu bidalika ضوء الشمس الساقط على الأرض المراد بذلك ضوء الشمس الساقط على الأرض ولجيتك وحاوي كاس لو لجيدو أو جلست في الشمس لو لجيدو ضوء الشمس قراد يفتين كاني واي الساقط صور دعي على الأرض دول كدحديسي كسور دعي كوركيسي كسور دعي واي وهذا الضوء لازم للشمس افتين كاني وحو لازم يا قرح هذه افتين كاني حقك ماذا قرح هذه قبل سوما وهذا الضوء افتين كاني لازم وحو لازم يا للشمس قرح هذه لازمة وأنت ما جلست في جميع الشمس ولا جلست في بعضها وأنت هي adigu maa jalasta maad fadhiisanin fii jamiici shamsi qoraxdii dhammaanteeda dhexdeed walaa jalasta maad fadhiisanin fii bacdiha qoraxdii qaar ka mida dhexdeed ma fadhiisanin laakiin waxaad fadhiisatay qoraxdii iftiinkeed iftiinkaasina wuxuu laasimayaa oo ka yimaaday qoraxdii haggeed wuxuu ku tusinayaa qoraxdii dalaaladaas marka wixii oo qoraxda iftiinkan ku tusiyey dalaaladiis maxay tahay dalaalatu iltizaam waaye qoraxdii kuku tusiyey sababteed kaas marka waxaa ka mid ah kale tusaale ah aan soo marnay min dilaalaati liltizaam min dilaalaati liltizaami aad waxaad odhanaysaa maa laa yatimu lwaajibu illaa bihi fahuwa waajibun min dilaalaati liltizaami ayuu ka mid ahaaday maa laa yatimu lwaajibu illaa bihi fahuwa waajibun maa laa yatimu kii aan taab noqonaynin alwaajibu waajibkii ilaa bihi maagaas in la hela mooyaane fahuwa maagaasi waajibun waaye tusaale yaa keeni kara tusaale maa laa yatimu lwaajibu illaa bihi fahuwa waajibun haye macal sheekh abdirasaaq weyse qaadka waxaa la dhaqayaa ilaa mirfaqa saa in la dhaqo wixii ka dambeeyey gadaashiisa in la dhaqo mooyaane waa yahay gacamihiini dhaqa markii la yidhaahdo gacmo dhiqi ma dhammaystirmayo ilaa waxay caduda le in la- la dhaqo la gaarsiiyo waxa laasim ah oo marka in lasoo dhaqo kii kale weyse qaadka waa kusoo soo tusaalayn soo maa weyse qaadka qofa waxaa la dhahay duko niyo duko haddii qofkii duko la yidhaahdo oo aad ka soo baxa salaada la gala miya adigu isagaad uma dirin ogow laakiin way ka laasimaysaa saas waay qofkii la yidhaahdo duko jazaaka allah khayran hee haddii dhaho iska soo baxo salaad iska soo galo waa dukanaya maxaa dhacay mana weyse qaad war maxaa kugu dhacay mana weyse qaadinba he adiga duko ay dhahday mooyaane se- soo weyse qaado ma dhicin ma dhehaysaa adi waa saas waay saas kuma dhihin eh, iska duko ma dhehaysaa maya maxaad odhanaysaa war soo weyse qaado oo qof allaala qofkiis dukunaayo inuu soo weyse qaato waaye he adiga ima sheegeen haggee laga fahmay he salaad kama ba'ansado laazim waxaa qofki- qofkii dukanaayo inuu taymamado inuu soo weyse qaato shardigaasa leedahay marka ma dalaala iltizaam dalaala iltizaam oo ka mid yahay kaasna faslun bacdu alusuul alati yaxtaaju ilayha alfaqiihu wallahu subxana wa taala